bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegaystayaal duhurfaylaha ka dhowaada warkaana duhurnimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada duhurnimada warkaanayse ka dhegi doonta imabaha ku madax madaxweyne farmaajo oo kulan la weeladee guddigii qabanqaabada toddobaadka xorriyadda ra-iisul wasaare rooble oo kormeerka saadi talaska qaybta afartii saddeaad ee ciidanka xoogga dalka shirka saabsan amniga doorashada oo kismaanyila ka kobadi baawuryo saarnaayeen dad shacab eh oo miino kala qaraxdi mudowga dowladda soomaaliya oo sheegtay in cudurka korona saameeyay si gaar ee balaanta soomaaliya oo ku qiib galay shirka ururka ganacsiga aaga xurte eh guddiga dabagalka mashaariicda hirshabeelle oo la kulmay hay-adaha ka howlgalow maamulkaas akhbaaraadka bannaanka duhurnimada ku mid ahaa madaxweynaha jo biden oo difaacay go'aan shay in ciidamadiis militariga iskubiyow afghanistaan waa maalnimo jimaace wataaradaniga kabeeganta sagaalka bilo toddobaad ee labada kun labaatiyo kowda taasna baana qodobada warkaanaha ninka door koronatan inis diyaariya yoogao faahfaahsana doorfaydhegeystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo marwada koowaad ee qaranka marwaseynab cabdi macalin ayaa ashasharaf ka maamusay guddigii iyo howlwadeenadii qabanqaabada toddobaadka xorriyadda kooxa qaran iyo kooxaha qaran ee fankaha iyo maamulka warbaahinta gaarkilinley oo dhammaantii kumahadnaqan kaalintii lahayeen munaasabadii xuskii toddobaadka xorriyadda madaxweynaha yama bowse tilmaamay in maalmaha xoriyadiyo iyo astaan qaran oo mudan in la weyneeyo si lan xoojii wadajirka bulshada ubadka soomaaliyeedna lanka ee barbaari ee wadaniyadda iyo daljaceyl usoona howlwadeenadii munaasabada laka casuumi usaka bogaadii qaarsho ee doorsho abaabulkii wacyigelinta bulshada iyo baahinta munaasabadii ee munaasabadii toddobaadka xoriyadda maybaanag mahadnageye dhammaanmayba aana dhammaantiin siinkuma hadnagay sida quruxda badnaaytay aysan ku wada shaqayteen xuskii toddobaadka xorriyadda oo miridhalka dadaalkiina laku dareemay sida shacabka iyo dowladda soomaaliyeed inka dabaaldegen xuska maalmaha xorriyadda sanad kun yeer madaxweyne farmaajo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ka bogaadiyay sida qiimaha badan oo yoan ku qeyb qaadeen weyneynta xuska toddobaadka xorriyadda isoona muujiyey daljaceyl iyo wadaniyad waana habandhigis habandhigan sida iyo nkafaaneyan haliyeyadii naftiyo unhuri ee gobinimada munaasabada yamiba sidoo kale ha ku qeyb galay gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdalla cawad ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane mahdi maxamed guuleed gudoomiyaha gobolka banaadir waa dhaeeduqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filash gudoomiyaha guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyadda mudane cismaan abuukar dube iyo xubno ka tirsan golayaasha dowladda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay ciidamada taliska qeybta afartii sadaad ee ka howlgalow jubooyinka yamabowse ka bogaadiyey ciidanka difaaca dalka in iyo howlgalada iyo ka beegsadayaan ururka al-shabaaba ra-iisul wasaaraha yamabowse la hadlayay ciidamada waa mabowse ku warbiyey dadaalka iyo dowladda iyo sida may ku maarmaanka inketa in lagu jawaabo baahiyaha iyo qaban ciidamada ra-iisul wasaaraha yamabowse ciidanka usa ka ammaanay guulaha iyo ku diireen dagaalka iyo kala jaraan kooxaha al-shabaab isoona ballan qaaday in xukuumaddiis iyo mudnaan gaaraya sii doonta ee qabashada ee ero walkugobadowka ee ciidamada markii waxa gudbiyay sidaan cabashadiyo ra-iisul wasaaraha yamabowse yamaba use kulamada use la qaadadii ciidanka ku weheliyaayay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland maxamed ee axmed maxamed islaam wasiiro xildhibaano iyo madaxa ku socotay heer federaal iyo heer dowlad goboleeda dhinaca kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi maxamed xasan xijaar iyo mid uuse magaalada kismaayo kala kulamay saraakiila ciidama ciidamada booliiska jubbaland ee ku howlgalayaan sugidda amniga magaalada kismaayo taliyaha iyo mid uuse kala hadalay xag ee xaqiijinta nabadgelyada shacabka iyo mas-uuliyiinta kaqeybgala ee ku qeybgalayaan doorashada lamada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo dhowaan iyo kudhiyi doonta magaalada kismaayo doorashadan yamibaya la kuwaday iniya ku dhowaan iyo kudhiyida magaalada kismaayo waana bataliya xijaar uuse kormeeray dhammaan xarumaha ciidamada booliiska iyo kaliya magaalada kismaayo ciidanka booliiska jubbaland oo leh talis ku madax banaaw booliiska federaalk waan maybo ah maamulka lamaad ee leh ciidan booliis ee dowladda dhexe hooseedana wararka unanoo diirahay gobolka mudug yamibayo sheegahan in garaxa miine ah lala fiirsaday baawaryo saaranayeen dad shacabe oo maraayi deegaana kayaala aaga degmada bacadweyne ee gobolka mudug lama qof iyo ka dhimatay kureed markii baawarka nooca baska hoomeyda ah iyo ka qaraxdii miinaha intan dhexayta magaalooyinka gayacad iyo bacadweyne goobjoogyaal iyo xaqiijiy in baawarkiyo saaranayn lama qof keliya islamarkaasna meelaas iyo ka dhimadeen goobta garaxa ku dhiiyay yamiba maalmoogilaha dhaafay iyo ka dagaalmay ururka al-shabaab iyo ciidam ciidanka daraawiishta galmudugga wasiira wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya xaniifa maxamed ibraahim yamiba khudbadii ku jeediday shirka siyeedaad ee wasiirada haweenka ururka iskaaladowka islaamka ee markii magaashay lahangaabilinka saw o i c oo lakakobadii magaalada kaahira ee dalka masar khudbadda wasiir xaniifa yamayba ku kahadalay sida cudurka corona virus isu insaamayay balaanta soomaaliyeed horumarinta haweenka iyo ooay ku sameeyeen dhanka ku qeybgalka siyaasadda dalka iyo guud ahaan kaalinta balaantiya ka leeyiin horumarka soomaaliya shirka yamiba kaloo ku qeybgalay danjiraha soomaaliya infadhi dalka masar ilyaas sheekh cumar agaasimaha waaxda jinsiga ee wasaaradda haweenka sacdiya maxamed nuur iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha masar mudane cabdifataax al siisi yamiba usahiray shirka siyidaad ee wasiirada haweenka ee ururka i o c wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhune maya yamiba geeka ku qeybgalay shirkii lixaad eeyo weeldhadain wasiirada ganacsiga dalalka afrika iyo kabahoobi heliiska ururka ururka aaga ganacsiga xurta ee afrika shirka yamibayo ka qabsoomeeya aalada fogaan araga waamaba lanku hadlay dhammaystirka heliiska iyo sidii la bilaabo lahaayay dhaqangelintiisa iyo sidii wadamada afrika iyo iskaashi ku sameeya lahaayeen horumarinta dhinacyada ganacsiga iyo sidii meelalanku saaro lahay caqabadaha ganacsi ee ka jara qaaradda koloonka yamiba daba socday shir horey iyo agaasimyaalka guud ee wasaaradda ganacsiga afrika iyo kaweeldhadan wadanka gaana waana miba heliiskaasay heliiskun usa koran qaada doonee suuqyada afrika ee soomaaliya lalata wadamada qaaradda oo yaandhoofiyi doonta walsoo saarsha ganacsi iyadoona sidoo kale noqdo doonta xudunta iskihiraasa qulqulka ganacsi ee adeeg adeegsado doonta badweynta hindiya guddiga dabagalka mashaariicda dowlad goboleedka hirshabeelle ee heer wasiire ee yamiba dhowaan ee usa dhowaan magacaawiyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle yamiba geeka magaalada beledweyne iyo kala kulamena heedaha shal duwan ee ka howlgalow deegaanada hirshabeelle islamarkaasna mashaariicda kuwada deegaanada maamulkaasa shirkown yamiba shir gudoomiyey gudoomiyaha guddiga dabagalka mashaariicda waan ee wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo xiriirka caalamiga ee hirshabeelle saadaq salaad warsame waan mayba goobjoog hayay wasiirka wasaaradda maaliyadda maxamed maxamuud cabdalle maxamed dheere wasiirka ganacsiga yaxye yaxya ismaaciila wasiirka boostada iyo isgaarsiinta cabdiweli sheekh cali wasiirka batroolka maxamuud wabar xasan oo dhammaantii ku wada tirsan guddiga mashaariicda hirshabeelle maamulka maamulka heer gobol iyo heer degme kulankunyamaba uso warbixin lagu dhugun siday mas-uuliyiinta ku socotay heedaha waa aanasoyo ku warbiyan howlaha iyo ku qabadayaan dhammaan deegaanada hirshabelle mashaariicda hadda socota iyo qorshaha iyo ku leeyihiin dardargelinta mashaariicda horumarineed iyo tan iyo iyo tan gargaarka guddiga yamaba hay-adaha kula hadlay muhiimada yeelata mashaariicda iyo fulyayaan inayo ka saleeyan baahida deegaanka islamarkaasna dowlad goboleedka hirshabelle iyo hay-adaha iyo kuwada shaqeeya doonaan dardargelinta mashaariicda kale ee shala duwan oo hirshabelle aan baahantaa guddigun yamaba usa tan iyo markii usah magacawii laha magacaawi usa ka howlanyade dabagalka mashaariicda hirshabelle oo ka fulayaan hay-adaha oona sidoo kale kulamaha weeldhadii magaalada muqdisho heedaha qaramada midoobey ee ka howlgala waxlana waarmaba sidoo kale meel wanaagsan marahayta fulinta mashruuca mashruuca biixireenka beledweyne oo iyo maalgeliyahayta dowladda talyaaniga dhegeystayaal meel warkaasn kula dareetamaba idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo hatan akhbaaraadka banaanka madaxweynaha maraykanka joe biden iyo difaacay go-aanshi in ciidamada militariga iyo kula baxayan afghanistan usoona sheegay in howlgalada maraykanka iyo dhamaanti dhammaado doonaan soddon iyo kowda agosta biden yamiba sidoo kale usa difaacay sida howlgalka sida howliga iyo socota bixitaanka ciidamada maraykanka usoona sheegay in ciidamada iyo badbaadiyayan nafaf badan hadalka master biden yamiba kooyayeedo kooxa mintidka ah ee taalibaan sii wadaan iniyo gacanta ka dhikan qeyb badan oo dalkaas kumide ciidamada maraykanka yamiba afghanistan iyo ka dagaalameen ku dhowaad labaatan sannadood kureed weerarkii argaxisinimo ee tomiyo kowdii setembar ee sanadkii labada kun iyo kowdii guud ahaan dhegeystayaal maybantah ka gabagabeynay warkii duhurnimo idaacadda raadiyo baydhabo aysan duhurnimada isku dhuwan saasan warka maybaasiina darirsaano maxamed bare hiroole maybah saareey maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiiro dhanka farsamada maybaa in fadhiya injineer borow intii warkan warlamadan uu kulanamaana maybaasiin ku tabaane sidaas iyo nabadgelyo